wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha khadiijo maxamed diiriye ayaa magaalada muqdisho ka dahfurtay ololaha lix iyo tobanka maalmood ee la dagaalanka dacadiyadda loo geysto haweenka iyo caruurta waxaa ka qayb galay furitaanka ololaha ururada haweenka qaranka gobolka banaadir ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale khadiijo maxamed diiriye wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka waratay muhiimadda ololaha lix iyo tobanka xuquuqaha siyaasadeed iyo ka qaybgalka haweenkana guddi farsamo oo la howlgala guddiyada guddiga wadatashiga qaranka ayaan qeyb kala noqonaynaa qoondo boqolkiiba soddon aan siyaasad kaliya ahayne meel kasta ah maadaama dalkii dib loo xoreynaayo lana dhisaayo deegaamadii iyo golayaasha si ay meeshaas uga soo baahdaan waxaana dhinac socdo wacyigelin aada u ballaaran boqolkiiba soddon maxay u taraysaa gabadha suuqa caanaha keenta qoryaha keenta shaahiga karisa hilibka qasha shidaalka iibisa jaadka gadda boqolkiiba soddon faa-iidada ay ku leedaha waa in grass root laga soo bilaabo safafka iyo doorasho iyo hal qof iyo hal cod inay fahamto waxa ay kor ku leedahay haddaan deegaanada hoose iyo degmooyinka iyo gobollada la xoreeyey kasoo bilaabin ka qaybgalka haweenka wax faa-iido badan oo ay keenaysa male tan qaadatana qabiilkeeda la aadeysaa tii u ololeynaysayna meeshaasay uga hareysaa isla xisaabtan ma jiraan marka waa lagama maarmaan iyadana soomaaliya sanadkan waxaan qeyb ka dhignay iyadana inaan jabtarkii awlanka uu isagana heer gabagaba aan noo maraayo gabdhaheena leh awooddaas aqoontaas diin iyo maadi iyo kartidaas ay meelaha kusoo gaareen inay fursad u helaan ayaana short listigii usoo gabagaboobayaa ololaha lix iyo tobanka maalmood ee la dagaalanka tacadiyadda loo geysto haweenka iyo caruurta ayaa sanad walbo xiliyadan oo kale looga wacyigeliyaa bulshada dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka iyo caruurta